بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد waxaan bilaabaynaa muxaadaradeena insha allahu tacala mowduuc waa kii hadda aanay cilaaminay kaasoo ahaa islaamku wuxuu naxariis u yahay dadka muslimiinta ah iyo khayrkoodaba iyo dadkaa muslimiinta aan intaba insha allahu tacala kolle mowduucan waa mowduuc aad iyo aad macno weyn u xambaarsan oo aan filaayo inuu qalbigayagu iyo jirkaygu intuu iskusi ugu baahan yahay saa daraaddeed waxaan mataqan isu darmayna inaan ka faa'idaysano haddii ilaah yidhaahdo sheekh maxamed khadar falyatafadal mashkuran jazahu allahu khayran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سفيه من خلقه وحبيبه بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وإياكم يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد هذه الآيات أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته ولا ليال آيات كاس كبعدي وحندر دار من إله سبحانه وتعالى عبسديسة انت كبعدي موضوع هدو إلهي الأهره أي أنه ما أنت وحكش يقدونه وحي الله سبحانه وتعالى أنه وقدره ورحمة الإسلام أوليه رحمة الإسلام إن شاء الله تعالى ayaanu ka hadli doonnaa runtii sababo dhowr ah ayaa igu kalifay mowduucan inaynu ka hadalno naxnu naciishu fi hada الزamن aladi takunu xaajaة اlإinsaani ilى اddiini mulixa waxaynu ku nool nahay xilli ama wakhti baahida qofku uu u baahan yahay diintu ay aad iyo aad ay u daran tahay maxaa yeelay waxaynu ognahay oynu arkaynaa waxa maadada loo yaqaana ama waxa diinla'aanta loo yaqaanaa inay noqotay mid hadhaysay maanta ee dhammaan dadka caalamka ku nool oo dhan ama insaaniyadda oo dhan qof kastaoo caaqil ah ama caqli leh waxa uu arrintaa fahmi karaa inay tahay arrin maanta jirta inay dadku dhammaantood caalamka maanta ku nooli inay u socdaan ama ma garanaysaa la isku boorinayo waxa la xidhiidha maadada oo noloshii ay noqotay nolol maada ay noqotay waayahay waxaa isna qof kasta uu dareemi karaa maadada oo la daba cararo waxaan diin lahayn oo la daba socdo inaynu qofka muslimkaa baalladiisii ama baadidii uu raadinayay inayna ahayn qof kasta ama kaafir ha ahaado qof aan yacani islaam ahayn ama qof islaama ha ahaadee oo wakhti badan ku u huray arrintaa maadada u huray la xidhiidha diinla'aanta la xidhiidha ee wakhti badan geliyey ama ma garanaysa isaga laftiisii maadi noqday waxa uu dareemayaa inay jirto meel meel bannaani inay jirto wuxuu dareemayaa inay wax ka maqan yihiin ayaa uu fahmayaa inay wax maqan yihiin maanta waxa aad u fahmaya gaar ahaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacala islaamka uun la damcin ee muslimiinta marka aan ahayn oo dhammaantood soo arki maysid ka cabanaya inay wax ka maqan yihiin walow calima hayru lmuslimiin hadday ogaan lahaayeen dadka aan muslimiinta ahayn diinta islaamku inay tahay naxariis inay u tahay lilinsaaniyati jamcaa insaanka oo dhan bal waxaan leenahay khalqiga waxaa adduunka ku nool oo dhan islaamku inuu naxariis u yahay hadday ogaan lahaayeen la dakhaluu fi lislaam islaamka habeen kama ay joogeen waa ay soo geli lahaayeen hadday ogaan lahaayeen islaamku inuu yahay masdaru sacaadati wasakiina meesha liibaantu taallo iyo meesha lagu dego la dakhaluu fi lislaam laakiin waxa nasiib darro ah maanta oo maanta wax laga naxa ah muslimiinta laftoodu inayna islaamkii fahmin macnihii naxariista ahayd ee islaamku uu lahaana inayna maanta iyaku haynin fakayfa yahtadii hayruhum hayrkood markaas sideebuu islaamka ugu soo hanoonayaa ama islaam- islaamka u soo galaya haddayna naxariistii islaamku muslimiintaba ayna ka dhex muuqanin waa nasiib darro wey ayuha alikhwa insaanku markuu xanuunsanayo ee cudur uu hayo haddii daawooyin fara badan ay garab yaalliin aqoonna uuna u lahayn waxa laga yaabaa inuuna garanin ama uuna ma garanaysaa markaa una qaadanin mid midda xanuunkiisa markaa daaweynaysa Ee, dadka maanta caalamka ku nool ee diin la'aantu hayso dadka la raba inay daaweeyaan oo islaamka ay u gudbiyaan la raba waa dadka muslimiintaa weeye laakiin waxa nasiib darro ah muslimiinta laftooda inay fahamsanayn maanta islaamkii wa min hunaa naxariistii islaamku inay maanta ma garanaysaa ay ahaatay mid xitaa muslimiinta aan garabkooda oolin sida aawadeed baan waxaynu ka hadli doonnaa haddii ilaahay idhaahdo islaamka naxariistiisu waxay tahay dad fara badan oo maanta muslimiin ah waddamo badan oo maanta islaam ah ayaa markii dadkii ducaadda ahaa ee muslimiinta ahaa ay tuseen naxariista islaamka islaamka soo galay haddaynu naxariista islaamka fahmi lahayn oy maanta dadka muslimiinta ka muuqan lahayd afcaaluna afcaasheenna iyo ficilada aan samaynayno ayaa waxay noqon lahaayeen kuwa ducaad ah oo dadka diinta ugu yeedha laakiin maanta waxaad moodaa aqwaashii inay u yeedhayso afcaashiina shay kale inay tahay nasalu allaha subxaanahu wa tacala asalaama walaalayaal naxariista waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaayo ee luqada carabiga alriqa waaltacatuf waa naxariis ama jaleeci weeye carabtuna waxay tidhaahdaa markay naxariista ka hadlayaan taraaxama alqawmu ah, taraaxama alqawmu idaa raxima bacduhum bacdaa qowmkii way isku naxariisteen marka qoloba qolo ay u naxariisato marka naxariistu markay bini aadanka xaggiisa ka timaado waxaa la yidhahdaa riqatu alqalbi wa cadfihi ah, waa qalbiga oo markaa jaleec fara badani uu galo dabadeedna naxariis markaa sidaas ay u timaado ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa markay raxmadu ka timaado waa midda hadda aan ka hadlayne waxa weeye waa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada uu naxariisto waaya ayuha alikhwa alraxma naxariistu waa khuluqun xasan waa dabeecad wanaagsan weeye sharciga iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulkuna uu aad noogu booriyey naxariistana meesha masdarka u ah ama meesha ay ka soo baxdaa waa qalbiga qofku inuu nadiif yahay waana masaladii markaa sheekh cabdirasaaq xaashi uu ka hadlaayo weeye qofku markuu qalbigiisu nadiif uu yahay ee gish iyo khiyaamo iyo balaayo ayna ku jirin wuxuu qofkaasi noqonayaa qof raxiima oo naxariistu xaggiisa ka soo burqato oo ay ka timaado laakiin qofka hadduu qalbigiisa balaayo ay ka buuxdo fa kullu inaa'in bima fiihi yandax weel kasta waxa uu sii daayaa waxa ku jira wixii qalbigaaga ku jiray baa kaa soo baxaya soo akmaysid marka qofka muslimkaa qalbigiisa uu saafiga yahay iimaanku uu ku jiro waa qof naxariistay weeye waa qof naxariista weeye waana qof naxariis la saaxiiba waana qof raxiim ah waa qof dad kale u naxariista ee raxmadna markay hareeraysay weeye kitaabka qur-aanka haddii la naxariista ha laga baaro inta aayadoodee lagaga hadlay laa cadada walaa xisaab mi'aad aayaad boqolaal aayadood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlay bal markaynu masxafka sidaa u furno fii awali aayaatin aynu akhriyayno soo arki maysid waxa weeye bismi illaahi araxmaani araxiim ah, bismi illaahi araxmaani araxiim naxariista ilaahay soo arki maysid ayaynu ku bilownaa ayuha alikhwa naxariistu waxay tahay daariba fii juduuri almakhluuqaat wa mukhtalita likayaani almawjuudaati alxayati naxariistu waa wax ku dhex jirta dhammaan makhluuqaadka alla uu abuuro o dhan naxariistu kama maqna soo arki maysid ah bal waxyaabaha mawjuudaadkee nool oo dhan naxariistu waa ku dhex jirtaa sida aawadeed baa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu xadiis saxiix ku lahaa ina lilaahi mi'a raxma ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaatay boqol naxariisood anzala minha raxmatan fi lardi hal xabba buu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa taala dhulka wuu soo dejiyey fa fiiha yataraaxamu alkhalqu midaasaa iskugu naxariistaan waxa alle subxaanahu wa tacaala u abuuray weeye xataa ina alfarasa latarfacu xaafiraha wannaaqa latarfacu khufaha makhaafata an tusiiba waladaha xataa farasku marka uu magaranaysa qoobkiisa kor u qaadaayo soo arki maysid ee isagoo ka cabsanaya ilmihiisa yar inuu dhibaateeyo naaqada iyo hashu markay ma garanaysaa kor u qaadayso yani qoobkeedu kor ay u qaadayso iyadoo ka cabsanaysa inay markaa neefkeedii ay dhibaatayso waa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacala uu soo dejiyey xayawaanaadku midaasay iskugu naxariistaan wa amsaka tisca wa tisciina raxma cindah liyowmi alqiyaama sagaal iyo sagaashan naxariisood dib buu u dhigay waxaana iska leh dadka muslimiintaabaa aakhiro iska leh gaaladu waxba kama waraag- wadaagayaan laakiin xabaddaa alla uu soo dejiyey waa midda ka dhaxaysa muslim iyo gaal oo dhan falaysat alraxmatu fi dunya khaasatan bilmu'miniin naxariistu ma aha mid khaas ku ah oo qur ahaata dadka muslimiinta ah bal ilaahay subxaanahu wa tacaala raxiimna waa uu yahay dadka gaalada ah soo arki maysid maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala waa alraxmaan alraxiim waa mid naxariistiisu caam tahay dhammaan dadka oo dhan khalqiga oo dhan haddana waa mid ay khaas tahay aakhiro marka la tago fa risaalatu lislaam risaalada islaamka iyo maasaijka islaamku uu gudbinayaa waxa uu ku dhawaaqaya oo islaamku uu leeyahay ana araxma ana araxma anigu naxariis baan ahay waxaan mar saddexaad ku celinayaa waxa wax laga naxa ah dadka muslimiinta iyo naxariista nooca ahay inayna maanta ka muuqan wabittaali dadkii diinta ku soo hanooni lahaana inay sabab u noqdeen inay dadka islaamkii ay ka yaacaan فالله سبحانه وتعالى وكتاب كيس كويري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي محمد وما أرسلناك كما ناس أدر إلا أين تهيموا يعني رحمة للعالمين مد عالمين تؤرد نحريسوا فرسالة الإسلام كلها رسالة الإسلام كدمانتد ومد كل ما يستنى كل حجرته إلهي سبحانه وتعالى نحريستيسه سيدا أولد با إلهي سبحانه وتعالى وحاو نوغو ياريه التراحم إن لا يسكن حريصته أساليب آدو كلا دوان يدعو قرآن في الله سبحانه وتعالى كسو أروري إيا صنع رسولك صلى الله عليه وسلم نقوه وهو رئيسا كهل دونا وحيتهي التراحم أمر عام اسكن حريصة شد الله يسكن حريصته وأرهن عاموي ليس المطلوب قصر الرحمة على قوم من الناس أرنت معها نحريصة إن لوكوا وضدك مذا ضدك والله يرى المسلمين باكلده والإسكاله فالله سبحانه وتعالى وحو يري ورحمتي وسعت كل شيء نحريستيدي واسع باي كنقطي شيء كستا ايدا مركو فسري امام الطبري ومسادير تفسير كلا غفير يكو ugu muhiimsan ah waxa uu ku fasiray oo yiri rahmatullahi wasi'at fi dunya albarra wal fajir naxariista ilaahay waasic bay ka noqotay soo arkimay oo way gaadhay way ka ballaaratay midka wanaagsan iyo midka faajirka ah soo arkimaysid marka waxa loo baahan yahay mafhuumka noocaas muslimiintu inuu fahmo naxariistu inay caam tahay xadiis kale oo marka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warinayay ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri lan tu'minu hatta tarahamu irumayn maysan illa aad isku naxariisataan iimaan la inaga heli maayo illa aad isku naxariisataan qala ya rasuul allah markaas waxa uu yiri Abdullah ibn Mas'ud rasuulku ilaahay waxaan ku yiri kullana rahiim dhamaantayo waxaan nahay kuwa naxariista baanu nahay markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa ku yiri innahu laysa birru rahmati ahadikum saahiba naxariistu ma aha inuu qof qof u naxariisto mid uu magaran naxariisti qof lagu khaas yeelo walaakinaha rahmatun caama naxariistu waa mid caama weeye xadiiska imaam tabrani baa mucjamkiisa ku soo wariyey imaam albanina wuxuu ku sheegay inuu yahay xadiis xasana inuu yahay axaadiis fara badan baa ku soo aroortay inay raxmada islaamku caam tahay oo dad gaara ayna gaar ku ahayn waxaa ka mid ah axaadiistaas xadiiskii rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ku lahaa laa yarxamu allahu man laa yarxam innaas alle subxaanahu wa tacaala uma naxariisto midka aan dadka u naxariisanin dadka waa in loo wada naxariisto waa inay naxariisi jirtaan soo arki maysid maadaama alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisu caam ay tahay waa inay naxariistaasi ahaato qofku uu naxariisanaya mid dadka oo dhan uu wada naxariisto xadiis kalaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu ku lahaa man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariisan looma naxariisto dhammaana waa axaadiis saxiixa weeye nin la dhaho ibnu bataal oo min culamaa'i almaghaariba ka mid ah axaadiistan ragga sharaxay ka mid ah baa axaadiistaa sharaxayay markuu axaadiistaa sharaxayay baa waxa uu yidhi fafi hadihi alaxaadiidi alxadu cala isticmaali alraxmati lilkhalqi axaadiistan waxaa laga fahmayaa baa uu yidhi in laysku booriyey naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala inay u sugnaatay khalqiga ummadda oo dhan fayadkhulu fiihi almu'minu waalkaafiru waalbahaa'im waxaa soo galaya muslimkii iyo gaalkii iyo xayawaanadii way soo galayaan weyn dhammaan dadka waa in loo wada naxariisto fa innahum khalqullah ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisii weeyi in loo naxariistina waa masale muhiima waayahay أيها الإخوة يعني arrimahaasi waa arrimo u baahan inaynu maga aad u fahno in ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisu caam ay tahay soo arki maysid islaamkuna oo naxariis uu u yahay dhammaan dadka oo dhan waa yahay waxayna waxaan ka taaban doonnaa naxariista dadka muslimiinta ka dhaxaysa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlaayey rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu naxariis gaara dhex yeelay dadka muslimiinta ah iyadoo mid caamina ay jirto ayaa dadka muslimiinta ah naxariis gaara la yeelay waxaa u daliilay xadiiskii rasuulka sala allahu calayh wasalam imaamu bukhaari kitaabkiisa uu ku soo wariyey ee rasuulku lahaa dadka muslimiinta matalkoodu isjecaylka ay isjecel yihiin wa taraaxumihim iyo isku naxariisashada ay isku naxariisan isku naxariisanayaan wa tacaatufihim iyo isku dhibirsanaanta ay isku dhibirsan yihiin ka mathali jasadin waaxid waa hal jidh oo kale hal qof jidhkii oo kale weeye ida ishtakaa cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxuma jidhka qofka uu leeyahay hal meel ka midii markay xanuunsato dhammaan jidhka oo dhani waa la xanuunsadaa dadka muslimiintii waa kuwa sidaa iskugu naxariista waa kuwa sidaa iskugu damqada maalkaasi maanta dadka muslimiinta ma ka muuqda waxaad moodaa dadka muslimiinta maanta in ay noqotay arrin marka agtooda mashhuur ku ah qofba qof inuu lugaha gooyo oo lugaha uu jaro waxba una u ogolaanin laakiin islaamku naxariista uu muslimiinta dhex dhigay waa middaa soo arki maysid waana naxariis dadka muslimiinta marka dhexdooda taalla iyadoo naxariistu caam ay tahay oo dad gaara ayna khaas ku ahayn ayaa si gaara haddana la rabaa dadka muslimiintaa inay naxariista dhexdooda magaaras ay uga muuqato weeye waaya rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiis kale baa waxa uu ku lahaa laa tunzacu alraxmatu ila min shaqiyin naxariista lagama siibo ilaa qof shaqiya mooyaane qof la hoojiyey oo hoogay oo inkaari ku dhacday ayaa qalbigiisa naxariista laga saaraa soo arki maysid qofka muslimka ah iyo qofka kaafirka ahba alaslu fiihi waxa asal u ah in loo naxariisto qofka waa in diinta loogu yeero xitaa hadduu gaal yahay waa isluub wanaagsan loo sheego waa in maxaasinta islaamka loo sharaxo loo sheego alaslu fiihi addacwa qofka waa in dacwo loo sheego soo arki maysid marka masaa'ilka noocaas in la fahmo waa muhiim weeye waxaan laga yaaba dadka qaarkood waxyaaba kale inay kaga qasmaan waansan sheegi doonaa insha allahu tacaala islaamku wuxuu ugu yeedhayaa dadka muslimiinta ayuha alikhwa alraxma waalrifq naxariis iyo wax fudaydin in wax la fudaydiyo iyo dadka masaakiinta in loo naxariisto rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiis baa waxa uu ku lahaa in allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye mid jecel rifqiga in wax la fudaydiyo ilaahay waa mid jecel weeye wuxuuna rifqiga ku bixiyaa alla subxaanahu wa tacaala maa laa yucطa cala alcunfi wuxuuna ku bixinin ama aan lagu bixinin adayga isadayga adayga wax la adkeeyo waxaan lagu bixinin baa lagu bixiyaa soo arki maysid alislaamu yadcuu islaamku wuxuu u yeedhayaa dadka masaakiinta in loo naxariisto yacni islaamka marka la ad masalada horaan ku noqonaya marka aan haddaan ka hadlayno ee aan leenahay islaamku wuxuu rabaa in la jilciyo waxaa la rabaa meeshii jaleec u baahan in la jilciyo meeshii adayg u baahane alle subxaanahu wa tacaala uu adkeeyna in la adkeeyo calaa sabiili mithaal qofku diintiisa inuu ku adkaado uuna waxba ka tanaasulin waa masaa'ilka loo baahan yahay weeye qofku inuu dadka muslimiinta diinta ugu yeedho usluub naxariis la ugu yeedho walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik rasuulka waxaa lagu yidhi qof aad adag haddaad ahaan lahayd waa lagaa kala yaaci lahaa baa layidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum naxariis xagga ilaahay ka sugnaatay aawadeed baa aad ugu naxariisatay ood ugu jilicday dadkii markaa diinta ugu yeedhaysay marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu fahmo masalada asalkeedu inay tahay qofka diinta loogu yeedhayo ama gaal ha ahaada ama islaam ha ahaadee in la jilciyo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana laakiin masaladu inayna ahayn karbaasha laga bilaabo marka hore soo arki maysid waaya rasuulka sala allahu calayh wasalam nin baa maalin maalmaha ka mida u yimiday wuxuu ka dacwoonayey qaswat alqalb qalbiga inay dhibaata ka hayso oo qalbigiisu angedisan yahay markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu ku yidhi atuxibu an yaliina qalbak war ma jeceshahay qalbigaagu inuu kuu jilco markaasaa waxau yidhi haa waan jecelahay irxam ilyatiim wamsax ra'sah wa atcimhu min طacaamika yalin qalbuka wuxuu rasuulku sala allahu calayh wasalam ku yidhi haddaad rabtid qalbigu inuu kuu jilco war midka agoonkaa u naxariisa baa uu yidhi madaxa ka masax madaxaasaa u taaba yani qofka loo naxariisanayo madaxaa la taabtaa cuntadaada wax ka sii qalbigaagu markaa waa jilcayaa rabbi subxaanahu wa tacala waa kii aayaddii qur-aan ku lahaa qofka waama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar qofka yatiimka ah inaan magala dhibaataynin qofka wax weydiisanaya inaan la- lagu samaynin ma garanaysaa waxyaabo dhibaato u keenaaya inaan lagu samayn oon lagu adadkaanin waa yahay ومن هنا أيها الإخوة waxaan leenahay ee raxmadu markay timaado quluubtu way isku soo dhawaataa وبالرفق تتآلف القلوب markay naxariis iyo jijleec meesha jiro quluubtu way isku timaadaa marka meesha adadkaansha uu jiro ee adadkaansha meesha uu yaallo ee laysku ad adag yahay quluubtu waa kala tegaan waxaana arrintaa daliil kuugu ah carruurtaada soo